بسم الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي كنتونات كتابك الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس المسابقة هل قال لي أهل يرى مسابقة وترتم هل قلت ترتمي كرام هل قلت ترتمي كرين ترتم iyo beratan almusaabaqatu maakuudatun waxaa laga soo qaatay min asabqi casharkii hore aan soo qaadanay horta marka laga soo hadlayay maa yaxilu wamaa yaxrumu min kayri lxayawaani oo yiri waxaa xalaala xayawaanka keyrkiis maa laysa bidaarin walaa mustaqdarin walaa najisin saddexdaas wayaxrumu maa kaana min ah- min axadiha min axadiha qaar baa qoraya min axadihima marka min axadihi haddii la dhaho ama min axadiha saddexdaa lasoo sheegay midkood waaye min axadihim waaba jamci kaba si fiican kanna damiirkii min axadiha oo ceshay kuwa min axadihimaa qoraya baa jira taa waa middaas masalo kaloo aan uga noqonayna waxay ahayd markii laga hadlayey waxa la yiraahdo udxiyada meesha u dambeysa udxiyada buu masrif aludxiya ciwaanka ah buu yiri yajibu tasaduqu bijamiici ludxiya almanduura udxiyada la nadray manduurada dhammaanteed waa in la sadaqaysto iyo wanaxwiha aan waxba qof kala harin ilaa nadar bay ahayd waana udxiyo wayujziu waxaa gudaya nii-un oo mid ceerin oo gayru taafihin gayru taafihin mid liita keyrkiisa min laxmil mutadawaci biha tii hilibkeeda lagu tadawacay oo udxiyada iska sunnaha ahayd hilibkeedii haddii intaa la bixiyo waa gudaysaa iyana intaasaa ku filan isagoo aan la karin oo ceerin ah tii iska udxiyada iska sunnahayd wey musaabaqada imo marka musaabaqadu maaquudatu min asabqi baa laga soo qaatay sabqi oo muxuu yahay sabqi wahuwa taqadumu waa horumar xukmulmusaabaqati musaabaqada xukunkeeda marka iyo in la musaabaqa la sameeyo iyo tarta iyo wixii la mid ah taa xukunkeedii baa laga hadlayaa marka musaabaqadu waa baa muhiima dee waxyaalaha ay bannaan tahay in hadda lagu tartamo iyo waxyaalo kaleo dadku hadda iskaga darsadeen ba waa jiraan marka musaabaqada sida sharcigu u hadlayo buu dee halkan inuu ka sheegayaa waxyaalaha layliga oo qofka la doonayo inuu barto oo jihaadka ugu kaalmaysanayo oo islaamka ay ku difaacayeen iyo dacwada islaamka ciidankii baa ka mid ah hubkii iyo qalabkii baa ka mid ah ganashadii iyo toogtii baa ka mid ah waaye wuxuu yidhi marka xukmulmusaabaqati xukmulmusaabaqati musaabaqada xukunkeedu annadbu waa sunna horta lirijaali raggii almuslimiina muslimiinta ah biqas- biqasdiljihaadi jihaad qasadkii iyo ujeedkiis haddii ay tahay haddii la doono kharashka lagu qalqaati waxaa dadkan musaabaqada iyo tartanka iyo tababarka u samaynayaan jihaad dartiis waa sunne walibaaxatu waa iska ibaaxaya bannaanaansho biqa- bikayri qasdihi jihaad haddaan looga qastin waxba loogama qastin ama shay mubaaxa looga qastin walkaraaha walwujuubu waa wujuub musaabaqa in la sameeyo inta cayanad haddii u caynoobido dariiqan waddo liqitaali lkufaari gaalada la dagaalankeeda gaalada la dagaalankeeda waddada u caynowday hadday iyada noqoto dee musaabaqadii in la galo waajib bay noqonaysaa markaa iyada ah. markaa waajib bay noqoto waaye tababarada iyo dhoolatusarada iyo dhoolatuska iyo ciidamada iyo tareerinka iyo waxaas iska sunnaha ah maanta jira waa jiraan ciidanka waxaa la siinayaa fikra camaliya can idifaac walhujuum qaabka wax loo weeraro qaabka wax laiskaga difaaco waxaasa ciidanka muslimiinta la baraya iska jimicsa hadday tahay waa wax iska bannaan waajib markay tahana waxa weye waddo kale iyo xal kalama lama hayo oo waddanka iyo diinta iyo dalka lagu difaaco ciidanka muslimiinta waa inay qaataan marna waxay noqonaysaa buu yidhi walkaraahatu waaba karaaho idaa qusida bihaa markii looga qasto muxaramun mid la xarimay ka qadci dariiqa waddada in la gooyo waaya maya waxbaan ka bood sooma walkaraahatu weeye idaa kaanad markay ahaato sababan sabab fii qitaali qariibin mid qariib oo qaraabo ah la dagaalankiisa oo kaafirin gaal ah kaasoo lam yasub allaha warasuulah aleh rasuulna aan caayin wuxuu leeyahay qofkan qof qaraabadiisa oo gaalaa jira kaa qaraabadaayoo gaalkaa inuu isagu u tababarto inuu kaa dilo musaabaqa iyo tartan iyo tababar inuu u galo inuu kaa dilo waa karaaho sababtoo ah kaasi mar hadduusan alla rasuul raacin dee cid kaloo aan qaraababa la ahayn baa la helayaa inuu isagu marka kowdii noqdo waayahay ma karaahiye weeye walxurmatu waaba xaaraan noqosho idaa qusida bihaa markii looga qasto muxaramun shay xaaraana ka qadci dariiqi waddada oo la gooyo wey wuxuu u tababaranayaa oo tababarkaya ugu jiraa tareerinka inuu qaadcu dariiq noqdo inuu dagaal qabiil galo inuu dad islaam ah waxa reer beni fulaan intaasoo nin ha soo tababareen reer beni fulaan kale ha iska cesheene baaba ciidankan loo tababarayaa loo soocayaa xaaraan wey waa dad kaloo muslimiina bay u tababaranayaa inay wax yeelaan ama waddada inay wax gooyaan ama inay wax dhacaan xaaraam wey waaya inuu tuug noqdo u tababaranaya xaaraam wey waaya dumarkii mata musaabaqada ma geli karaan haddii kharash lagu qaadanaya ha laga daayo manaha ciwad iyo kharash haddii lagu shardiyo culimada qaar baa dhahaya war dumarkuna xataa waa geli karaan waaya nebigaa la tartamay caaisha waa lo tartan orad u ahaa marmar baa qofka dumarka dagaalku qabsanaya haddii cadow soo weeraro waddanka gaala timaado ama waxa weeyaan waxay keenaysaa duruuftu inay dadka dhaawacmay caawiyaan inay kabaan inay wax u qabtaan inay biyo siiyaan waayo qof kaloo booska qumana lama hayo marka iyagoo is asturayo isnadi cafaafnimo samaynaya samaynaya dumar geesinimo lagu tilmaamay baa jiro oo khatar ahaa raggaba ka darnaa ama la mid ahaa gabadhii waxaa ka mid ahay safiya oo nebiga eedadiis ahayd camata rasuulillahi sal sl wada qatalad yahuudiya nin yahuudiya bay dish waligta dhiigga u dadha waa nusayba asulamiya baa ka mid ahayd geesiyadda ahayd oo dagaalada geli jidhay waaya calaa kulli xaal taasina wataa wuxuu yidhi markaa almusaabaqu calayhi maya meel baan ka boodo wahiya laazimatun musaabaqadu waa laazim fii xaqi multasimilciwadi kharashka midka islaazimiyey xaqiis haddaad iga badiso intaasaan ku siinaya halkaasaan ku shabaxtamaynaaya haddaad iga badiso haddaad tobankiiba intaa shan la hesho intaasaan ku siinaya kharash buu islaazimiyey waa laazim kama u bixi karo xataa labadan tartamaysa waxa laga yaaba qola saddexaad inay dhahdo kii badiya anaa intaa siinaya kama bixi karaan waaye almusaabaqu calayhi kan dushiisa lagu tartamayo warbaa gaadiid lagu tartamaya almusaabaqatu takuunu waxay noqotaa cala adawaabi daabadaha dushooda wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa birrihaani rihaan baa la dhahaa waaye waa fardaa lagu tartamaya walaa tajuusu ma banaana ilaa calaa khamsata anwaacin shan nooc mooyaane shantan nooc labada ka mida kuwa khuf kale wey khufku waa hilib aan laf lahayn ee geela iyo maroodiga oo kale cagta ballaaran soo ma arag saddexna kuwa waxa weeyaan qoob kale qoob bay leeyihin waayo wahuwa maa kaana mudawaran qoobku waa wax mudawar ah oo goobaabin ah oo ah fardaha biqaasha dameeraha qoobka saas kuwan dilfiga iyo qanjaafusha iyo cidyada lehna waa qoobka meel saa u kala jeexan waaye sida lo-da oo kale iyo kuwaas iyaga maya marka shan laa tajuusu ilaa calaa khamsati anwaacin alkhayli fardihi walibili geeli walbigaali baqladihi baqash walxamiiri dameerihi walfi fiilati fiyalati ma yiri yayada waa reeba waa maroodigii alfiil waa maroodi maroodiyaashii bay noqonaysa wa takuunu waxay kaloo noqotaa tartanku cala sihaami leebab iyo wanaxwaha wixii la mida buntuq buntuq rasaas xabaddiiba hadda ka mida iyo dhoobadii iyo markaasaa ciidankan dabrid bay waxay samaynayaan waxa dabrid oo kale hadda loo baxso macnaha shabaht way la heli karaan si hadhowta cadowga ula helaan wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa binnidaali shabaxtan baa la yidhaahdaa annidaal baa la yidhaahdaa taa intaasaa marka ay ku noqonaysa waxyaalahaas baa lagu tartamaya waaya shuruud musaabaqati musaabaqada shuruudeedi wey shuruud musaabaqati halaaثata cashara saddex iyo toban wey an takuuna almusaabaqatu waa inay tahay macluumatan mid la yaqaan musaabaqada waa la garanayaa may an takuuna almusaafatu maya masaafadu waa inay tahay macluumatan mid la yaqaan masaafada ilaa inta la ordayo ama la gananayo waaba loo jeedaa ama inta dhudhuntaa la yaqaan meeshay ka bilaabanaysa meeshay ku dhammaanaysaa la yaqaanaa waaya xataa waxaa dhici kara waxaanaan ganaynaa kii tuuriyada la gaara ama leebka la gaara ama waranka meesha u shishaysa midna meel sokaa wixiisa ku dhaceen midna meel shishe kan shishe baa guulaystay oo waxaa leh tuuryada iyo halgaada meesha fog la gaaray waa ansaxaysaa marka meesha masaafadii waa lina sheego ilaa halkaas ama waaba muuqataa ama ilaa intaasoo dhudhun baa la yiri wa sifatulmusaabaqati musaabaqada sifadeeduna waa inay tahay macluumatan mid la yaqaan iyana qaabkee loo tartamaya ninka bilaabaya inta lagu kala badinayo yaa waa in laisla yaqaan wax kastaa laga hadlayaa wa an yakuuna almacquudu calayh midka dushiisa caqdigu ku duldhacayo waa inuu yahay cuddata qitaalin qalabka dagaalka hubka dagaalka waa inuu yahay dagaalka hubkiisa waay wax dagaalka wax ka taraya waa inuu yahay oo dagaalka loo darbado wa tacyiinu lmarkuubeyni labada gaadiid waa in la cayino oo la tartansiinayo waa in la cayino caynan cayn ahaan waa kan iyo kan faraskan iyo faraskan filmucayani kan la cayinay dhexdiisa filcaqdi caqdiga lagu cayinay lagu magacaabay wa sifatan wa tacyiinu lmarkuubeyni waa in la cayino waayahay caynan soo maaha filmucayani wa sifatan sifo filmawsuufi kan la sifeeyey fi dimati dimada inaa la keentid faraska noocaasoo noocaas neefka geeloa noocaasoo noocaas baqasha noocaasoo noocaas dameerka noocaas waa dimada laga sugaya tilmaantii waa inuu ku keeno wa imkaanu sabqi kulli minhuma mid kastoo labadooda ka mida hormarid badintiisu lil aakhari kan kale uu ka badiyo waa inay suurtagal tahay midba midka kale inuu ka badiyo wax suurtagala waa inay tahay midba midka kale inuu ka badiyo kana waa badin karaa macnaha kana waa badin karaa waa inay sidaa tahay waa inay sidaa tahay mid kastaba inuu badiyo laga haduu yahay mid mid eberkiisu aan marna inuu badiyo laga rajaynaya tartan lama yirahdo waxaas kuwa hadda doorashooyinku iyaga dhaha doorasho ninka kusoo baxaya markiisa la ogaya maxaa lagala tartamaya waa qof waa wixii iskaba diyaarsaday macnaha haa macnaha yaa kula tartamayaba wey horta tartanka see lagula galaaba wixiiba waxan waxa weeye aan dhexdhexaad ahayn oo kale ayib haddii labadan faras iyo labadan midka soo markasta dheereynaya la iska ogyahay maxaa looga tartamaya waaba la yaqaanaa midna waa emirkiisa waa weyd caataa midna waa faras hiimaya oo cirkaa marayo waaye si ma garanaysaa dabaysha u hiimaya waaye xiin fanin faras baa la dhihi jira ayib wuxuu yidhi wa- wa imkaanu qadci kulli minhumaa mid kastoo labadooda ka mid ah inuu gooyo suurtagalnimadeedana waa inay jidho almasaafata masaafada bilanqidaacin go-id la-aan walaa tacabin daal la-aan waa mid kasta inuu masaafada jari karo waa inay suurtagal tahay bilanqidaacin go-id la-aan walaa tacabin noog la-aan soo aan noogin kala goyn oo u nasan waa inuu jari karo wa tacyiinu raakibayni labada gaadiidka fuulaysa labada gaadiidka waa la yaqaan labada nin oo kale raacaysana waa in la cayino waa hebel iyo hebel faqad labadooda waa la cayinaya qof kalaa kharashka bixinaya kiini badiyaan siinayaa buu yidhi wa an yarkabaa waa inay fuulaan almarkuubayni labada gaadiidka ah haddii labada gaadiidka keliya la cayrinaya aan dadku dusha ka fuulayn oo labadooda iska ordayaan lama rabo waxaas waa in labadaa nini ay labada gaadiidka la saaran yihin waa laisku cayrinaya waay sida marmar gaariyaasha iyo mootooyin wax isku cayriyaan oo kale saasa inta loo simaa midba khadkiisa isku ordaya walcilmu baa shardiya in la yaqaan bilmaalil mashruudi xoolaha la shardiyey jinsan jinsi ahaan lacag soomaaliya iyo lacag dollar waatee waqadran qadar ahaan lacagtu waa intaa wasifatan sifa ahaan hadday doonto dayn ha ahaato laakiin waa in la yaqaano hadday doonto muddo ha yeelato hadday doontana hadeer ha la kala qaadanayo waxaan la ogeyn anaa wax bixinaya laguma geli karo wajtinaabu shardin mufsidin shardi wax fasahaadinaya ka dheeraanshaheeda baa iyana shardiya shardi wax fasahaadinaya waa in laga dheeraado wuxuu yidhi haddaa iga ta- iga badisid diinaarkaas adaa leh laakiin shardi markaan diinaarka ku siiyo waa inaad saaxiibada aadna siiso ma suuroobayso waana ku siiye hebelna siisi ma shaqaynayso wa an yudkhilaa waa inay dhexdooda geliyaan idaa kaana alciwadu minhumaa qarashku marka labadoodaba ka ahaado muxallilan mid xaleya- xalaaleeya muxallil ah kaasoo kufan lahumaa labadoodaba kuf u ah day horta hal baan la ogolayn in mid yidhaahda haddaa iga berisi intaasaan ku siin kii kalena wuxuu yidhi anna haddaa iga berisi intaasaan ku siin labadiiba in lacagta sheegaan lama ogolo iyagoo laba keliya ah waa in hal mid lacagta sheego haddaad iga beriso intaasaan ku siin dee haddaan kaa badiyana dee waxba lagu siin maayo lacagtaydi baa ii baaqanaysa taasaa la rabaa haddii la rabo labadaba inay lacag sheegaan waa inay geliyaan dhexdooda muxallilan qof muxallil ah oo xalaaleeye ah waaye labadii ciwood buu xalaaleynaya waa nin saddexaad oo kuf an lahumaa labadooda oo kale ah awoodda iyo orodka iyo nidaamka kula mid yihi wadaabatu daabadda isna uu ku ordayana kan saddexaad kufun lidaabatayhimaa labadooda daabadood bay la mid tahay, kufuta hadday laba faras wataan fara labadooda faras faras la midoo wataa laba ragta hadday wataan sidoo kale laba dameer hadday wataan sidoo kale nin saddexaad waa in la helo marka kana lacag ha sheega kana lacag ha sheego sax weeye waaye kana waa ordaya oo maxaa dhacaya marka saddexdooduba wada ordaya labaa lacag sheegto ninkaana waa xalaaleeye yaakudu wuxuu qaadanayaa ma akhrijaahu waxay bixiyeen anna boqol baan bixin anna boqol baan bixin labadooda sooma dhihin idaa sabaqahumaa labadooduba hadduu ka badiyo labadii xooloodba isagaa qaadanaya boqolkii keen adna boqolkii keen isagaa ka badsay ilaa uu saddex ninoo ordaysa moogta walaa yaqnamu shayan shay ma magdhabayo idaa sabaqaahu markay labadoodu ka badiyaan labadoodu isku mar bay tageen meesha isagiina boorkaa looga tagay waa laga badiyey wadadaa looga dhaqaaq waaya waa kaa badinaya xoola keen ma dhahayaan isaga waa kaa badinaye xoola keen isaga ma dhahayaan wa an yubayina waa inuu caddeeyo albaadia kan bilaabaya biramyi ganida minhuma ninkeennima shan buu ku tuurayaa ninkii shan saddex ka mida la hela baa badiyey tusaale yaa bilaabaya hebel ama hebel ya wa an yubayina waa qadral garadu garadka waa maxay kabdhowga ama kan lagu shabaxtamayo ama tabeelamaya u taqaan qadarkiisa waa in la caddeeyo shayga la tooganayo inteebuu la egyahay ballarkiisu waxunoo liifadoo yar meel amiya ama wax ballaaran baa qadarka uu yahay waa in la caddeeyo waa shayga la- la- lala dhacayo waa harag ama waa maaragtay em, cad- maaragtay boor oo kale hadda boorarka dukaamada la suro oo kale tabeelle Em, waa wax yaroo kale hadday doonto warqad oo kale ah wixii waa laisla caddaynaya intuu leeyahay wartifaacahu qa- waa in la caddeeyo qardal qardal qa- eh, qadaral qaradi iyo wartifaacahu intuu ka sarreeya min al ardi dhulka dhulka inteeba kor uga taagan yahay waxna dhulka ku naban yahay waa inaan la heshaa lagu yidhi waxna waa ka sarreeyaa oo kor buu jiraa waaya ayib taasna waa- taasna waa in laisla caddeeyo وارتفاعه من الأرض وسئن ذكر هذه الحصي ولم يغلب عرف عرفنا وسن غالب نقول وعرفي وسن غالب نقول هدان بل شيغن ولا يراهدان لبدeenna kii wuxuu gano ay meel shisha ku dhacaan baa kharashka iska le waana tartamaynaa wax looma baahna markaas qaradkan iyo calankan iyo band maaragtay in la caddeeyo boorkan walam yaglib curfi curfigu hadduu qaalib noqdo laakiin curfiga lagu xambaaraya suuratu caqdi lmusaabaqati musaabaqada caqdigeeda suuradeeda iyo nidaamkeeda horta halkan wuxuu kaga hadlayaa waxa hadda maanta musaaracada la yihaha musaaraca mataqaana waa dadkan intaas is legdamaya oo isfeeraya oo meelaha dadku ka daadaawanayaan oo khatarka ah ma banaanta mise ma banaan wala saxu cadamu jawaasiha inaysan banaanayn wey waaye shimbiraha laftooda lama ogolo muqaaba- muqaabalada sax ba wuxuu iska leeyahy waa banaanta dagaaladaa looga baahan yahayoo dadka feerka ha barteen ligdinta ha bartaan waaye almu- tan kale waxaa dhaha almulaakama waa isferid wixii jihaadka iyo diinta wax u tareeya unbaa la ogol yihi ayib in dabaasha lagu tartamo waaye orodka caadiga in lagu tartamo waa la ogol yihi taasna halkaasaa la dhig masaa'il badan buu ka hadlaya oo wada muhiim ah wuxuu yidhi halkaa markuu ka hadlayey suuratu caqdi lmusaabaqati soo ma musaabaqada caqdigeeda qaabkeeda suuratu caqdi lmusaabaqa an yaquula zaydun licamrin waa inuu dhaho sa- tasaabaqtu macak macaadaan tartama fain sabaqtana haddaa iga dheeraysa falaka calaya diinaarun diinaar baa igu leeda wain sabaqtuka haddaanu kaa badiyana falaa shaya caleyka waxba laguguma leh wakaas la hal dhinac oo xoolaha waa inay sheegaan fayaquulu camru wuxuu dhahayaa qabiltu aqbalay aw yaquulu wuxuu dhahayaa tanaadaltu macaka macaada shabaxtamay calaa an yarmiya kullu waaxidi minna mid kastoo labadeena ka mida inuu gano cishriina labaatan jeer ha toogta halkaas labaatan xabadood labaatan shiish fain asabta haddaa asiibto fii khamsati minha labaatankaa shan ka mid a haddaa la hesho falaka caliya diinaaru diinaaru dahaba igu leeda wain asabtu haddaan anugu asiibo fii khamsati minha shan ka mida labaatankiina falaa shaya caleyka waxba laguma leh ilaa hal dhinac baa xoolaha laga sheegaya fayaquulu camru wuxuu dhahaya fayaquulu camru qabiltu waa aqbal oo yaquulu leh tasaabaqna haye tartannay tartannay bishardi an yadkhula baynanaa inuu galo bakrun ninka bakar ah muxallilan xaalu yahay fain sabaqtanaa haddaan naga badiso falaka caliya diinaarun baa dusha dushayda ku leeda wain sabaqtukuma labadiina haddaan idinka badiyana faliya caleyka diinaaru diinaar baa anugu kugu leeyahay wain sabaqanaa bakrun bakar haddou naga badiyana falahu calaa kulli waaxidin mina mid kastoo labadeena ka mida diinaarun buu ku leeyahay wain sabaqa maca axadima midkood macooda hadduu tartamana qaasamahu waa la qaybsanaya labaa iskuma tagta waa qaybsanaya wain sabaqnaahu haddaan anagu ka hormarnana falaa shaya caleyh waxba laguma leh isaga ويقول عمرو ما دعي قبلت أو يقول له تناضلنا وشبعتنا بشرط أن يدخل بيننا بكر بكر وأنا ودحضة يدا سوقله حللنا حالي يميد وحلاليني كان لعك حيرانة أن نقاذن وحجر calaa an yarmiya inuu gano shardigeed kullu minaa cishriina mid kastoo naga mida labaatan toogasho fain asabta haddaa adigu la hesho fii khamsatin shan oo minhaa ka mida labaatanka falaka calaya diinaaro hal diinaaro lacagta adagaa leeda wain asabtu haddaa nasiibo fii khamsati minhaa shan ka mida faliya caleyka diinaaron anaa diinaar kugu leh wain asaaba bakrun bakar oo xalaaleeya hadduu la helo fii khamsati minhaa shan ka mida falahu calaa kulli waaxidi minaa diinaaru mid kastoo labadeena ka mida diinaar buu ku leeyahay fain lam yusib hadduusan waxba asiibana falaa shay caleyh waxba dushiisa ma ahan fayaquul camru wuxuu dhahayaa qabilto alaymaan alaymaan waa maxay waa dhaarihi alaymaanu jamcu yamiini weeye asluhaa luqatan alyadu lyumnaa baa la dhihi jiray gacanta midigta ah yamiin aymaan uma udliqad waxaa lagu idlaaqay cala alxaliifi dhaarta washarcanna waxaa la yidhahdaa taxqiiqu amrin amar xaqiijinti amarkaasoo muxtamalin muxtamalo suurtagala xagga iyo xagga inuu ixtimaalo bilafdin maksuusin lafdi khaasana lagu xaqiijiyo arkaanu lyamiini arbacatun xaalifun mid dhaaranay wamaxluufun bih mid lagu dul dhaaranay wamaxluufun caley mid dushiisa laga dhaaranay wasiiqatun iyo siiqadii شروط الحالف أربعة وي التكليف بالغ عاقلة والاختيار دورش والنطق هدلد والقصد وكسد لقول اليمين قفك اسكال والله إني ساهن والله ساس حوار دار ما صح شروط الحالف تاسوا مخ mid baan ka badnamay arkaanul yamiin ma akrin arkaanul yamiin arbacatun xaalifun wamaxluufun bihi wamaxluufun calayhi iyo wasiiqatu shuruudul xaalifi arbacatun altakliifu baalga caaqila walikhtiyaaru iyo walnudqu iyo walqasdu intaa weeye shardulmaxluufi bihi kan lagu dhaaranayo shardigiisa shardulmaxluufi bihi kan lagu dhaaranayo shardigiisu kownuhu ahanshihiisa weye isman min asmaa'ihi tacaala magac ilaahay magacyadiisa ka mida waa inuu yihi ilaahay ku gaara ilaah baan ku dhaartay khaaliq alkhalqi baan ku dhaartay ya iyo wixii la mid ah aw sifatan inuu yahay min sifaatihi oo ilaahay sifaatkiisa ka mida cada- ilaahay cizigiisa ama cadamadiisa ama kibriyaa'ihi baan ku dhaartay waa dhaar shardu lmaxluufi calayhi kan dushiisa lagu dhaaranayo laga dhaaranayo shardulmaxluufi calayhi allah yakuuna waajiban waa inuusan waajib ahayn shay waajiba ilaahay waxaan ugu macnaha ugu dhaartay mathalan inaad dhahday salaad duhur inaad tukado duhurka uu waajib kugu yahay oo markasta waa lagaa rabay duhur waa inuusan waajib ahayn xuruufulqasami xuruufta dhaarta xuruufulqasami waa xuruufta dhaarta xuruufulqasam talaatatun waa saddex waaye u fiirsada albaau bacd waa xuruufta dhaarta wa tadkhulu waxay gashaa cala daahiri isimka daahirka iyo walmudmari midka damiirka ah billaahi hadda day bacdi meeda albaa waa bacdaas billaahi baan ku dhaartay waa magac daahir ah bihi keliya haddaa dhahdinna waa damiirki walwaaw wowdi weeye wataktasu wixii ku khaasaa bidaahiri ism daahira wallaahi wow baa lagu bilaabaa wataau midda saddexaadna waa taadi wataktasu wixii ku khaasaa bilafdiljalaalaةi lafduljalaala oo tallaahi weeye marka maxay noqotay wallaahi billaahi tallaahi waa saddexdii xaraf oo dhaarta geli jira tarraxmaan ama tarabbilkacba baa la arkay suuratulyamiini dhaarta suuradeeda suuratulyamiin an yaquula zaydu waa inuu yidhaahdo wallaahi la adkhulanna daara daarta galeen oo wallaahi la aquumanna alleyla hameen oo dhan taagnaadeen ow amase wallaahi la ascadanna asamaa samada koreen iyo wixii la mid ah. shay ma waxa uu ku dul dhaartay inaan daarta gelaya awalba inuu galo waa u banaanay waaya shay sunna haddii lagu dhaartana wallahi la aquumanna leyla salaatuleyl u kacen ha u kaco had ama wallaahi la ascadanna asamaa shay waxa wey lagu dhaaranaya mustaxiil xagga caadada samada inaan koraya maxaa samase lagu koraya waa de waa inuu kafaaro bixiyo maa yalzamu lxaalifa kan dhaartay waxa ku laazimaya idaa xanifa markuu dhaartii khilaafo wuu dhaartay dhaartiibuu khilaafo oo waa xinfiyey waa dambaabay bay dhahan yalzamu lxaalifa kan dhaartay waxaa ku laazimaya idaa xanifa markuu xinfiyo oo dhaartii siduu ku dhaartay uu samayn waayo an yukafira inuu kafaaro guto waa kafaara laga rabaa dhaar baa iga dhacday weligaa maqlays waatan kafaaradii biaxadi halaathata ashyaa saddex shay midkood saddex shay midkood citqi raqabatin addoon xoraynteed muuminatin muuminada saliimatin ka nabadgashay camaa shayga yuqilu dhimaya bilkasbi shaqada addoon ceeb shaqada dhimaysa aan lahayn inuu xoreeyo ama waidcaami casharati masaakiina toban miskiin quudintood kulli miskiinin muddaa miskiinka saana mud ayuu leeyahay waa tan labaad iyo wa dafci casharati ahwaabin toban maro inuu tobanka miskiin kala siiyo oo kiswatin weymanto lahum iyaga likulli waaxidin mid kasta thawban mara u ahaatay fain lam yajid shay-an waxba hadduusan helin intaa ka mid a marka hore horta intaa kaa doontaa samayn ka dhah addoon xore toban miskiin cunasi ama dharsi intaa haddaad aw- samayn weydo tanaa khasaba saama wuxuu soomaa talaathata ayaamin saddex maalmood buu soomayaa saddex maalmood waaye kafaaradii weye dhaarti ka dhacday saddex maalmood buu soomayaa markaa qofka isaga markuu soomayna khalaas waa kafaaro gud haba looma haysto oo qof ku dhaaranaya ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa ku dhaaranaya kacbadaan ku dhaartay iyo nebigaan ku dhaartay iyo aabbahay baan ku dhaartay iyo lama ogola waaye ayib qof muslima rabtaa inaad badbaadisid ama xaq uu leeyahay inaad dhaarito khasab ay noqonaysaa qof mus qofka muslimka soo badbaado qof baa daalima qof cayrsaday meel buu ka galo kaga dhunta guri daalimkii baa yimid gurigii ninkii lahaa yidhi gurigaada ninkaa cayrsanaya ma soo gala ma waa inuu u dhaarto maya ma joogo u leeyahy hadduu ogaado inuu u dhaarto maha inuusan rumaynayn wuu u dhaaranaya wallahi inuusan soo gelin buu ku dhaaran kan dhaartay wax dembiya maaha dushiisa qof muslimoo badbaadinaya war yaa xoolihii hebel ma haysaa maya waa inuu u dhaarto hadduu dhaarta ku qancayo waaya waaya oo xaqin lahu arrimahaas dhaarta sidaasay noqonaysa qofku hadduu ku dhaarto wallahi baanan duhur tukanayn ama wuxuu yidhi wallaahi buu yidhi inaan khamre cabayo waxaasi waa dembi waa xa- waa waa inuusan fulin yousan samayn kafaaradiisa ha guto ayib qur-aanka haddii lagu dhaarto waa caadi masaa-ishaas oo dhan marka dhaartii bay ina hoos imaanayaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab